shalay waxaad maqasheen qayb waraysi ka mid aan la yeeshay sheekh maxamed idriis axmed oo ah sheekh meelo badan oo adduunka ka fidiya dacwada islaamka wuxuuna muddo badan ku noolaa dalka sacuudi arabiya halkaasi oo diinta islaamka markiisi hore ku bartay shalaytoo sheikhu wuxuu ka hadlay waxyaabaha fara badan oo ay ka mid tahay dhallinyarada dalka maraykanka iyagu la sheegay inay ka tagaan oo ay soomaaliya ka geystaan isqarxin haddaba qaybtan waraysiga ee u dambaysa ayaan waxaan wax ka weydiiyey kooxaha islaamiinta ee magacyada duwaan kalale ee ka jira dalka soomaaliya anigu waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed intaan kaga dhex jiray oo aan la shaqaynayey jaaliyadaha iyo dibadaha khaasatan aan ka shaqaynayey inay yihiin dad wax qabsan kara karti leh horumar samayn kara shacab aan shacab shucuubta ugu xumayn inuu ugu fiican yahay ama shucuubta ugu fiican kamida mooyaane deeqsiya sifooyin fiican leh sifooyin xunxunna waa leeyahay oo ay ka mid tahay cudurrada haysta oo qabyaaladda ay ka mid tahay oo aada ugu dheer wada shaqayn la-aanta oo iyan aada u aqoonin dhibaatooyinka yani ay leeyihiin bay ka mid tahay laakiin waxyaalo kaleo aada u wanaagsan bay leeyihiin waxaan ku qanacsanahay dadka soomaaliyeed hadday helaan hoggaan wanaagsan inay wax qabsan karaan taas anigu waan ku qanacsanahay waana ka arkay dadka dibadaha ku nool siday wax u qabsanayaan ma jirto shacab cusayba oo ku yimi sida hadda maala jaadiyadaha somalia bulshada soomaaliyed maraykanka ama yurub wakti dhow soo galay dhulkaas oo aan aad u sii dheerayn khibrad badanna lahayn qaxootina ahaa isla mar ahaantaasna maraakiis intaa leeg isugu tegey oo lacagtiisa ku sameeyey oo meel kale aanay uga iman shacab saas u sameeya ama kartidaa leh ama waxbixintaa leh ama waxhuridaas lehi uu ku yaryahay ummadaha laakiin dadka soomaaliyeed waxaan isleeyahay dhibaatooyinka ugu weyn waxa weeye hoggaan la-aanta ayaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ka mid a cudurro kalena hadda way jiraan oo kala geynaya taas wayana taan dalkiina haysataa waa hoggaan la-aan waa arrimahan wada shaqayn la-aanta iyo qabyaaladda iyo iyaduna cuduradaas oo dee ijtimaaciga ah arinta qabyaaladda waa ka tagtay diin bay maraysaa diin baa la isku dilaya waa og tahay iminka saddex kooxood maxaa ta ahlu sunna kuwa qayba la yidhaahdo kuwa la yidhahdo xisb alislaam kuwa waxaa la yidhaahdaa al-shabaab almujaahidiin waxaa laga yaaba qaar kalena inay soo baxaan marka miyaanay maxay kugu yani waxaan wadda ka dhacaya intaasoo dhan markaad eegto dhibaatooyin baa haddana ka dhacaya dadkii dhibaata haysata ilaa iminka waxyaabaha dadka dadka barakacaya iyo dhibaatooyinka jira gobollada qaarkood waa baqayaan wadnahay farta ku hayaan meelaha qaarkood maamulla ka jiraan koonfurta xagga ayuu kismaayo waa ta laisku dilaya muqdisho waa laisku dilayaa miyaanay kugu muuqan dhibaato weyn in muslimiinta qudhoodii dad magacyo muslimiin sheeganaya inay isku dilaan maamulka iyo xukunka dalka horta dadkii culimada ahaayo soomaaliyeed oo yacni cilmiga iyo dacwada loo yiqiin soomaaliya ama xataa baraaruga cusub ee hormoodka u ahaa culimada u ahaa ducaadda u ahaa horta wax iskuma hayaan dadka ishaya maaha dadka ishaya oo hadda diriiraya ma aha xaggee jiraan kuwaas kaadi aan kuu dhammaystirin culimada waddankay joogaan cilmigay akhriyaan duruustay akhriyaan dacwaday wadaan maaha dadka dagaalamaya haddii la wada yidhaahdo culimo unbaa diriraysa dee nin walba culimo sheegta haddii la yidhaahdo waa culimo dhibaataalaakiin horta maya culimadu kuma wada jireen saddexdaa kuma wada jireen kuma wada jiraan culimadii soomaaliyeed ma dagaalamine dad badan oo siyaasad ama waxyaalo kale ama kuraasi ama ijtihaadaad diinahoo dee qayb bay ka tahay waxyaalaha diinta ay isku hayaan laakiin dadka dad soomaaliyeed oo ishayo weye ama xukun ha isku hayaan ama siyaasad ha isku hayaan ama waxyaalo kaleo isku khilaafeen ha isku hayaan lama dhihi karo marka culimadii baa iskilaaftay culimadii waa joogtaa dacwaday wadaa diintay wadaa madaaris bay haysaa jaamacaad bay haysaa ummadii bay u iftootaa diintii baa loo aadaa waxaasoo dhan way joogaan gudo iyo dibadba waa joogaan waxaa leedahay waxaa jooga ma waxay leedahay mashaayikh kaleeto oo aan saddexdaa ku abtirsan baa jira waa jira maxay u jiri waaye culimadii soomaaliyeed oo dhami mayadaa ku wada aftirsada yani xisaabtan hadda ishaysa ama ururadan hadda wadanka hubaysan oo isku haya culimadii soomaaliyeed ma aha in lagu soo koobo ururada dagaalamaya keliya arrinkaas waxaan u malaynaya inay ku jirto cadaalad daro haddii la yiraahdo
sidee kugu muuqata adiga kuwa kan dagaalamaya ishaya dad muslimiinwaxaan u wada arkaa dad muslimiinah oo wax isku haya waxay isku hayaanna diinta ugu yar maxay isku hayaan markaa wax kasta oo dadka soomaaliyeed isku hayaan bay isku hayaan wadaadadu waa dad soomaaliyeed soomaaliyeedu ka mid yihin wadaadka soomaaliyeed waa nin soomaalidiisa ka mid a waxa dadka kaleeto rabaan buu raba madaxtinimo
madaxtinimuu rabaa maamul buu rabaa haddii soomaalidu ay u qaybsan tahay qabaail qabiilkii buu ka mid yahay wajacalnaakum shucuuban qabaa'ila litacaarafuu inay isku gartaan inay isku bartaan laakiin ma aha inay xaqdarro isugu dilaan ama ay si xun u adeegsadaan marka si xun in loo adeegsadaa la diidaya qabiilka laftigiisa yani maaha in la xumeeyo oo laga dhigo wax aan yani diintaba ka mid ahayn diinta waa ka mid qabiil laakiin qabyaalad ahaan in loo adeegsado oo eex lagu sameeyo oo qofkii adiga ku xigay waxaanu xaq u lahayn aad ku siiso ama aad ugu kaalmayso wax aanu xaq u lahayn ama wax aan xaq ahayn aad ugu kaalmayso taasay diintu diidaysaa sheekh adigu ma taageersan tahay in kooxaha kan waddanka hadda aan sheegnay aan tilmaamay aan kugu kala tiray saddex baan kugu sheegay kuwa ahlu sunna la yidhaahdo iyo al-shabaab iyo xisbul islaam iyo kuwa caynkaasa kuwa adigu aad caadifad u hayso ama aad la jirto ama miyay jiraan maya si gaara qolan ulama jiro ulama jirtid kala qaybsanaanta ummadda islaamka culimada islaamka culimada aan idhahdo culimada islaamka kala qaybsanaantoodu soo dhibaato weyn maha eeg sicdoo kala qaybsanaanta laftigeeda waa in yacni la eego bani aadamku wax waa ku kala qaybsanaan karaa ra'yigana waa ku kala duwanaan karaa laakiin macnaheedu ma aha in la diriro oo dhabarka laysu jeediyo oo lagu dagaalamo taasuu islaamku diidan yahay laakiin laakiin inay wax isku khilaafaan culimadu ama ra'yi ku kala duwanaadaan laakiin in lagu dagaalamo oo qoray la isugu qaato oo laysku dilo taas weye midda la diidan yahay oo diintuna ay diidan tahay oo aan leenahay haddee diintii ka mid maahay ama wax kale meesha ku jiraan oo maxay ah haddee wax kastay noqon karaan anugu ma xadidi karo laakiin diintu marnaba walaalkaa adigu muslim kula ah inaad dhiiggiisa ama banaysato ama aad tiraahdo nolosha xaq kuma leh isaga waan ka saarayaa booska kuma jirto marnaba ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa uu caddeeyey oo qof muslima in dhib loo soo jiido diintu ma ogola diinteennu way caddahay waadix weeyaan marka qofka samaynaya ama wadaad ha noqdo ama cid kale ha noqde eh waa qof ku xadgudbaaya laakiin diinteenu qof muslima in dhib loo soo geeyo ma ogola nebigu alayh salatu salaam wuxuu leeyahy almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi qofka muslimka waa qofkay dadku ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa
sheekh maxamed idriis axmed oo aan ku wareysanaya stuudiyaha bush house